ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa kow iyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta arbaca barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza oo galay maalinkii boqol soddon iyo siddeedaad oo xiriir ah haweenka muslimaadka ee khaza oo wajahaya tacadiyaad iyo xadgudub uga imaanaya ciidamada manaxyaasha ee yuhuudda ah in ka badan afartan qof oo ku dhintay duqaymo nuseyriyadu ka geysteen waqooyiga suuriya maleeshiyaadka faana oo sheegtay inay jenaraal ciidan ku dileen dagaallo ka dhacay gobolka amxaarada etoobiya iyo boqolaal maxaabiis ah oo laga sii daayey xabsi ku yaala waddanka etoobiya qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii boqol soddon sideedaad oo xiriir ah iyadoona weli ciidanka yuhuudda ay wadaan gumaadka ka dhanka ah dadka muslimiinta warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee marinka khaza ayaa galay maalinkii boqol soddon iyo sideedaad oo xidhiidh ah iyadoo ay weli ciidamada yuhuudda duqeymo xoogan ka geysanayaan qeybaha kala duwan ee jiida khaza dhanka kalena yeelkeena ku sugan marinka khaza wajahayaan xaalad adag oo xagga nolosha ah saacadii lasoo dhaafay waxay ciidamada yuhuuddu geysteen duqeymo xoogan oo ay ku shiidiin tiro aad u badan oo muslimiin ah halka ay ku dhaawacmeen tiro kale sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza in ka badan boqol iyo saddex ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku shiiday duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay jiida khaza sahaayinada yuhuudda ayaa duqeymo ka geystay magaalada rafax ee koonfurta jiidan khaza waxaana ay duqeyntaasi sababsatay istishaadka tobanaan ruux oo falastiiniyiin ah wariyo ku sugan magaalada khaza ayaa sheegaya in duqeyn ka dhacday guri ku yaala xaafadda jiniina ee bariga magaalada rafax ay ku shiideen guri ku yaala mandiqada xagar aljaamic ee magaalada dirilbalax ee bartamaha jiida khaza ayay bartilmaameedsadeen ciidamada yuhuudda waxaana halkaasi ku shiiday labaatan iyo kow ruux oo falastiiniyiin ah halka ay tobanaan kalena ku dhaawacmeen waxaana burburka dhismayaasha hoostooda lagu laayay qaar badan oo ka mid ah dadkii ay haleeshay duqeynta muqayimka nuseyraad ee bartamaha jiida khaza guri ay deganaayeen qoys muslima ay ciidamada yuhuudda la dhaceen gantaallo culus waxaana halkaasi ku shiiday laba ruux halka ay laba kalena ku dhaawacmeen iyadoo subaxnimadii maanta ay korortay dhimashada dadka falastiiniyiinta ee lagu bartilmaameedsaday muqayimaadka iyo guryaha ay deganaayeen habeenkii xalay ciidamada yuhuudda ayaa duqeyn xoogan ka geystay mandiqada dhexe ee jiida khaza waxayna ku dileen in ka badan afartan iyo shan ruux oo shacab ah waxay sidoo kale duqeymo xoogan ka dhaceen mandiqada ku yaala waqooyiga magaalada khaza halkaasu ay ku shiideen ugu yaraan saddex ruux oo falastiiniyiin ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale waxaa sii darnaanaya xaalad xumada ka taagan marinka khaza ee xagga nolosha ah gumaystaha yuhuudda ayaana mar walba is hortaagaya in gurmad la gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan marinka khaza hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cuntada ayaa sheegtay inay hakad gelisay maalintii shalay gargaarkii cunto ay gaarsiin rabtay waqooyiga jiida khaza iyadoo ay xaalada adag ka taagan tahay waqooyiga marinka khaza go-aankan ay qaramada midoobey ku joojisay gargaarka bani aadamay gaarsiin rabtay marinka khaza ayaa waxay keeni kartaa dhibaato badan iyadoo ay dad badan oo falastiiniyiin ah inay u dhinteen gaajo waxay shaaca ka qaaday hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan waxay ugu yeeraan cuntada adduunka in marsiyo horeysay ee koonfurta jidda khaza gaarsiisay gargaar bani'aadilnimo kaasoo kaafini waayay dhammaan dadka ku sugan koonfurta jidda khaza hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa xaqiijisay inay maantu arbaca ay dhinteen dad badan sababo ku aadan gaajo daraaddeed iyadoo uu xaqiijiya afayeenka hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta in jiidda khaza dhammaanteed ay wajahaysa xaalada adag oo xagga maciishada ah afhayeenka bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in xaaladda ugu adag ay ka taagan tahay waqooyiga jiidda khaza isagoo ka digay in xaaladda ka taagan waqooyiga ay ku fido dhammaan jiidda khaza waxa uuna sheegay in dadka ku sugan waqooyiga aysan helin wax ay cunaan ama ay cabaan taasoo ay ugu wacan tahay gargaarla-aanta ka jirto waxa uu carabka ku dhuftay afayeenka hay-adda bisha cas in ciidamada yuhuudda ay beegsanayaan gaarigii isku dayay inuu soo gala waqooyiga khaza isagoo doonaya inuu gargaar bani-aadamnimo gaarsiiyo dadka tabaaleysan ee ku sugan dhanka waqooyi ee jiidda khaza geysta kale kooxaha waciska caabinta falastiiniyiinta ayaa sheegtay weeraro xoogan oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda iyadoo dhanka kale ay xaqiijiyeen beegsiga gawaari badan oo ay leeyihiin ciidamada cadowga yuhuudda ciidamada yuhuudda ayaa ku dhacay weerar dhabagalla oo ay u dhigeen dagaalyahanada muqaawamada ciidankii ku dhacay kamiinkan sida heerka sare loo soo qorsheeyey ayaa ku socdaaliyay muqayimka jiniin kamiinka ayaana isku badelay weerar toos ah waxaana lagu dilay ilaa iyo saddex askari halka lagu dhaawacay kuwo kale kooxaha muqaawamada ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada yuhuudda ay kala hortageen hub ku habboon iyo maadooyin qarxa gawaarida gaashaamon ay wateen ciidankii ku dhacay kamiinka ayaana waxaa haleelay qarax dhulka lagu aasay gaariga ayaana u kala faniinay boolbool sidoo kale waxay sheegeen muqaawamada inta uu socday weerarkan inay hawada soo galeen diyaaradaha saanka ee ciidamada yuhuudda waxayna la beegsadeen ciidamada muqaawamada gantaal hawada ayayna ku basbeeshay diyaaradda weerarkan ayaa imaanaya xilli uu kiyaanka sahayuuniga uu muqayimka jiniin ka waday howlgal uu ku burburinaya guryaha ay degan yihiin dadka shacabka aan waxba galabsan ciidamada muqaawamada ayaa sidoo kale waxay gaadhi mikraaf oo ay leeyihiin ciidamada saayinada yuhuudda oo ku sugnaa xaafadda zaytuun ay ku beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan goobta ayuuna ku basbeelay ciidankii saarna ayaana u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac waxay sidoo kale ciidamada muqaawamada weerareen goob ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku taala mandiqada buluuka ee galbeedka magaalada khanyonis waxayna halkaa ku dileen tiro askar ah iyagoo ku dhaawacay kuwo kale waxay ciidamada muqaawamada sidoo kala beegsadeen gaari dagaal oo ay leeyihiin ciidamada saayinada yuhuudda waxaana laga dilay lix ka mid ah ciidankii la socday gaariga isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ayay sidoo kale muqaawamadu ku garaaceen hoobiye ciidankii ku sugnaa ayaana noqday wax dhintay iyo wax dhaawacma warbaahinta yuhuudda ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay ciidankooda la kulmeen saddex weerar oo lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan kuwaasoo ka dhacay xaafadda zaytuun ee magaalada khaza warbaahinta ayaa sidoo kale xaqiijisay in ciidamada yuhuudda intay howlgal malatiri ka wadeen xaafadda zaytuun ay wajheen dagaallo culus oo lagu riiqmay waxayna qirashada yuhuudda imaanaysa iyadoo ay horey shaaca uga qaadeen muqaawamada weerar xoogan ay ku qaadeen ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa xaafadda zaytuun ee magaalada khaza taliska yuhuudda ayaa maanta sheegay in guutada sagaal boqol soddon iyo labaad ee ciidamada yuhuudda ay la kulmeen weerar xoogan kaasoo looga dilay saddex ka mid ah ciidankii la socday guutada halka ay kuwo kalena ku dhaawacmeen qirashadan ayaan imaanaysa xilli ay maalintii shalay ciidamada yuhuudda qirteen in laga dilay afar labaatankii saacee lasoo dhaafay oo keliya afartan iyo lix askari kuwaasoo ka mid ah askartii ku sugnaa jiidaa khaza
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdilkhaaliq macalin cabdilweli in ka badan afartan ruux oo rayid ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn uu nidaamka nusayriyada bashaar al asad ka geystay waqooyiga dalka suuriya duqeyntan ayaa waxaa si gaar ah kaga dhacday qaybo ka mid ah magaalada idlib ee waqooyiga dalka suuriya waxaana uuna nidaamka nusayriga ah ku beegsaday dad rayd ah oo ku sugnaa halkaasi ugu yaraan shan ruux ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen duqeynta ayna ku dhaawacmeen soddon iyo shan kale waxaana ay si gaar ah u beegsadeen xaafado iyo suuqyo ku yaala magaalada idlib ee waqooyiga dalka suuriya maleeshiyaadka nusayriyada iyo ciidamo taabacsan ayaa dhowr gantaal waxay ku garaaceen magaalada idlib iyo tuulada samiin ee dhacda bariga idlib qolaha difaaca madaniga ah ayaa waxay sheegeen in burbur baaxad leh uu ka dhashay duqeynta uu nidaamka nusayriga ah ka geystay magaalada waxaana burburay qeybo ka mid ah suuqa iyo guryo ay dad rayid ah degan yihiin marka laga yimaado duqeyntan waxay sidoo kale sawaariikhda ay tuureen ciidamada nusayriyada ay ku dhaceen deegaan kale ee ku yaala isla magaalada idlib waxaana ka dhashay khasaare nafeed deegaanka afis ee dhaca bariga magaalada idlib ayaa waxaa kusoo dhacay tiro gantaalo ah waxaana halkaasi ku dhintay haweeney halka ay ku dhaawacmeen walaasheed iyo hooyadeed kooxaha difaaca madaniga waxay baahiyeen sawiro muujinaya iyagoo dhaawacmay iyo haweeneyda dhimatay kasoo saaraya guriga islamarkaana u qaadaya goobo caafimaad sawirada waxaa sidoo kale ka muuqanaya burbur xoogan oo soo gaaray guriga ay duqeyntu beegsatay sidoo kale waxay meydad ka soo saareen burburka dhismaha hoostiisa deegaan kale oo lagu magacaabo taqaad oo dhaca baadiyaha magaalada xalab ayaa waxaa la soo warinayaa inay duqeymo ka geysteen ciidamada nidaamka nusayriyada ee bishaar al asad ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen duqeynta waxaana uu gantaalku beegsaday xili ay gaari saarnaayeen nidaamka nuseeriyada ee bishaar al asad ayaa caan ku ah leynta dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gudaha dalka suuriya waxa uuna marar badan dalkaasi ka geystay duqeymo laayaan ah oo ka dhan ah dadka rayidka ah sidoo kale diyaaradaha dowladda ruushka iyo turkiga iyo mareykanka ayaa iyagana dalkan marar badan waxay ka geysteen duqeymo bahalnimo ah oo ka dhan ah dadka rayidka ah kuwaas oo galaaftay nolosha kumanaan ruux maleeshiyaadka amxaarada ee fano ayaa sheegtay in jaranaal ciidan ay ku dileen dagaalo ka dhacay gobolka amxaara dagaalo culus ee ka soconaya gobolka amxaara ayaa la soo warinayaa in lagu dilay askar iyo saraakiil fara badan oo ka tirsan ciidamada militariga dowladda itoobiya waxaana ugu dambeeyey dagaalo ka dhacay gobolkaas oo la sheegay in lagu dilay jeranaal sare oo ka tirsan militariga xabashida warbaahinta taabacsan kooxda amxaarada ee fano waxay sheegtay in dagaalo culus oo gobolkaasi ka dhacay ay ku dileen jeranaal lagu magacaabi jiray moxamed axmed kaas oo ay sheegtay in uu ka mid ahaa jaranaalada sare ee militariga itoobiya ee hogaaminayay ciidanka duulaanka kusoo qaaday gobolka amxaarada dadka taageersan kacdoonka militari ee ay wado kooxda lagu magacaabo fano ayaa si weyn uga dabaaldegay dilka jaranaalkan oo ka mid ahaa saraakiisha hogaanka ciidamada itoobiya waxaana saacadihii u dambeeyey deegaanka amxaarada is haystay wararka la xiriira dilka jaranaalkan dhanka kale duqeymo ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidanka abeey ayaa la sheegay in ay ku dhinteen daraasiin qof duqeynta ugu xoogan ayaa la sheegay inay beegsatay dad rayd ah oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo kowna oo ka tirsan degmada majona wadeer oo dhaca show ee gobolka amxaarada sidoo kale duqeyn ka dhacday meel aan aad kaga fogeen oo lagu beegsaday gaari ay dad amxaaro ah la socdeen ayaa la soo wariyey inay ku dhinteen tabaneeyo qof ugu dambeenna maleeshiyaadka jabhadda fano ayaa boqolaal maxaabiis ah kasii daayay xabsi ku yaala dalka itoobiya kadib dagaalo culus oo dib uga qarxay ismaamulka amxaarada itoobiya ayaa khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada federaalka xabshida wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka jabhadda fano ee mucaaradka ah ay weerar culus ku qaadeen dhowr saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada abiy axmed ilawareedyo ayaa sheegaya in fano ay la wareegtay saldhigga degmada robti wallo halkaas oo ay kasii daysay ilaa boqol iyo konton maxbuus oo u xirnaa nidaamka abiy axmed dagaalka u dhexeeyo ciidamada militariga itoobiya iyo maleeshiyaadka amxaarada ayay xukuumadda xabshidu u aragtaa asmo weyn oo dhanka amniga ah taasi oo qaraxday wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeye ee socday muddo laba sano ah ee sanad ka hor ka dhacay dalka itoobiya maleeshiyaadka amxaarada ayaa ka barbar dagaalamaya ciidanka xabshida itoobiya intii uu socday dagaalka tigree ee lagula jiray jabhadda t b l f balse tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa sii xumaaday cilaaqaadka ka dhexeeya labada dhinac waxayna xiisadu cirka isku sii sharartay kadib markii bishii abriil ee lasoo dhaafay ay dowladda xabshida itoobiya qaaday tallaabo ay ku burburinayso dowladda itoobiya ayaa hadda wajahayso culeysyo kala duwan inkastoo heshiis laga gaaray colaadii sanadada u dhexaysay kooxda t b l f iyo dowladda ayaa haddana waxaa taa beddelkeeda galay xiisada iminka ka dhex caloolsan xukuumadda adis ababa iyo maleeshiyaadka amxaarada ee faano dalkan oo ay dagaaladu geliyeen marxalado kala duwan ayaa geesta kala wajahaya abaaro iyo colaadyo sokeeya oo wejiyo cusub leh taas oo sababtay in uu dhaqaalaha dalka uu hoos u dhac ballaaran ku yimid waana mida xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada adis ababa ku riixaysa in ay dardar geliso damaceeda ku aadan la wareegitaanka dekadu ku yaala xeebaha bariga afrika gaar ahaan soomaaliya
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa dhibaatada ka taagan jiida khaza waxay saamaysay guud ahaan dadka muslimiinta ee halkaas ku nool dadka sida daran ay u saamaysayna waxaa kaalinta koowaad kaga jira haweenka muslimaadka ciidanka manaxyaasha ee yuhuudda ayaana si gaar ah u beegsanaya haweenka muslimaadka ee ku dhaqan jiida khaza warbixin ku aadan qodobkan walaalkeen cabdifataax faarax ayaa soo jeedinaya waxay joojiyeen aabbahay walaalkay iyo rag qaraabadayda ah kadibna hooyaday horteeda iyo horteenna ayay ku dileen kadibna haweenkii ayay hal qol isugu geeyeen markaas bay taangi la dhaceen waxaana halkaasi ku shihiday laba habeen ah intii soo hartayna dhaawacyo ayaa soo gaaray sidaasi ayay israa ku tilmaamtay dhibaatada ay gaarsiiyeen ciidamada yuhuudda ee ku sugan khaza haweeney kale oo lagu magacaabo ruwanda waxay iyaduna tilmaamaysaa in dahab badan oo ay lahayd ay ka dhaceen askarta yuhuudda markaa kadibna ku amreen inay guriga ka soo baxdo wixii rag ahaa ee halkaasi ku jirayna ay ku dumiyeen tani maahan sheekada filim jiliin ah oo ay jilayaal ka yihiin kooxo dhiigyacab ah laakiin waa muuqaalo dhab ah oo ka turjumaya xaqiiqda ay la noolaadeen haweenka khaza kalena kulmeen ciidan aan lahayn wax dhaqan diineed iyo mid dadnimo toona sidaba ay qaarkood tilmaamayaan xaafadda alrimaal ee magaalada khaza ayuu haweeneydani gurigeeda ku yaalay waxaana ciidamada yuhuuddu amreen inay bannaanka u soo baxaan carruurta iyo haweenka waxay leedahay ruwanda waxay nagu amreen inaan dhaqaaqno iyagoona faray inaan daqiiqado gudahood aan lagu arkin waddada aan ku lugaynayno haddii kalena masiirkeena uu noqonayo geeri marka laga soo tago jariimada ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan bannaanka guriga waxaa jirta mid kale oo ka socota gudaha waxay gacanta ku dhigeen raggii halkaasi ku sugnaa oo uu ku jiro xaaska ruwanda iyagoo ka dhigtay difaacyo bashari ah si ay uga badbaadaan beegsiga uga yimaada kooxaha muqaawamada waxay qaawiyeen dhammaan raggii ay halkaasi ugu tageen kadibna waxay ku xireen kuraas halkaasi taalay waxay dab qabadsiiyeen qeybaha hoose ee guriga iyagoo dabka gaarsiiyey tuubooyinka hamamka shidaalka ee cunto karinta loo adeegsado halkaas ayayna kaga dhaqaaqeen marka laga soo tago qaar ka mid ah ragga oo ay maxaabiis ahaan horey ugu sii kaxaysteen ayay leedahay haweenaydan wiil saddex iyo toban jir ah oo ka mid ahaa carruurta guriga ku sugnayd ayaa ka mid noqday dadka kuraasta lagu dulxiray wuxuuna markaa kadib la hadlay mid ka mid ah askarta yuhuudda oo fahmayay luuqadda carabiga si jees jees ah ayuuna ugu jawaabay waxyar kadib waxaad heli doontaa diirimaad isagoo ula jeeda dabka ay qabadsiiyeen guriga inkastoo ciidamada yuhuuddu ay ka soo baxeen gudaha guriga laba dabaq oo ka mid a dhismaha shanta dabaq ka koobnaana ay basbeeleen haddana dabaabaadka ciidamada yuhuudda ayaa bannaanka dhoobnaa sawjka ruwanda ayaa isagoo taxadaraya islamarkaana ogeyn xaalka dhabta ee halkan ka jira wuxuu soo aaday dhinaca bannaanka wuxuu suuraysanayay in xaafaddu ay isbeddeshay xaalkuna yahay mid adag laakiin wuxuu arkay wax ugu daran wixii uu suuraysanayay wuxuu arkay meydka hooyadii iyo aabbihii oo bannaanka yaala halkaasoo ay ciidamada yuhuuddu ku dileen waxay leedahay ruwanda afar maalin ayuu sawjkeyga ku oynayay gudaha guriga isagoo daaqadda taagan maadaama aanu bannaanka u soo bixi karin oo uu xirxiran yahay wuxuu u cudurdaaranayay labadiisa waalid ee aanu awoodin xitaa inuu ku maamuuso duugitaanka afar maalin oo ay halkaasi ku sugnaayeen dabaabaadka ciidamada yuhuudda waxay ugu dambeyn ka tageen halkaasi maajidna waxaa u suura gashay in aabbihii iyo hooyadii uu ku aaso beerta guriga qabrigooda ayaana markhaati ka ah jariimo aan weli dhammaan oo ay ciidamada yuhuuddu kula kaceen muslimiinta khaza meel aan sidaasi uga fogeyn guriga ay jariimadani ka dhacday ayaa waxaa iyana ka dhacay jariimo kale oo ay ku nafwaayeen tobnaan ruux oo isku qoys u badnaa israa oo la hadashay mowqica al-jasiira ayaa horay u weysay aabbaheed iyo walaalkeed mar kale ayaana loo soo sheegay in wiil ay ilmo adeer yihiin ay dileen ciidamada yuhuudda israa waxay leedahay waxay xoog ku soo galeen ciidamada yuhuudda gurigii aan degnin kadib markii ay albaabada qaraxyo ku xireen raggii ayay qaawiyeen indhahana u duubeen annagii haweenka ahaana waxay nagu amreen inaan soo degno qaarkeen xijaabka ayay ka siibeen hubkii ay wateen ayayna dhabarka nooga garaaceen iyagoona af lagaadaynaya waxay haweenka ku amreen inay taleefanadooda furaan si ay uga helaan waxay marmarsiyo uga dhigtaan jariimada ay geysanayaan waxaana ay ku arkeen muuqaalo iyo sawiro ka turjumaya weerarkii toddobadii oktoobar xilligaas oo ay ciidamada yuhuudda ku qayla dhaaminayeen ma waxaad ku faraxsan tihiin wixiina gaaray haweenkii ayay ciidamada yuhuudda isugu geeyeen guri ka soo horjeeda halkii ay xoogga ku soo galeen meel aan sidaasi uga fogeyn oo u muuqata ayna ku arki karaan waxa socda waxay isugu keeneen ugu yaraan labaatan rag ah kuwaas oo ay mid mid xabad ugala dhaceen madaxa ama wadnaha rasaas waliba oo dhacda waxay la tegaysay qalbiga mid ka mid ah haweenkaasi maadaama qofka la dilayo uu yahay waalidkeed ama walaalkeed ama sawjkeeda waxaana keliya maqlaynay aabbahay oo naf baxaya isla markaana ku celcelinaya aayadda qur-aanka ee tilmaamaysa inaan dadka allaah dartii loo dilay loo malayn inay dhinteen ayay leedahay isra jariimadan kadib waxay ciidamada yuhuuddu duqeyn ka bilaabeen guriga ay waa hore isugu geeyeen haweenka gabdhihii halkaasi ku dhaawacmay ayaana laba maalmood oo xiriir ah dhiig baxayay iyadoo hay-adda saliibka guduudan ay ka diiday inay u soo gurmato iyadoo ku andacoonaysa inaanay awood u lahayn inay ka shaqeeyaan waqooyiga khaza markii ay haweenka ka soo baxeen guriga waxay soo dulmareen meydadka raggoodii ay garanayeen kuwaasoo jirkooda maalmo qoraxda yaalay israa waxaa keliya ay awooday meydka aabbaheed iyo walaalkeed ayaa ahaa inay u raadiso wax un ay dusha ka saarto waxay leedahay isra maadaama hadafkoodu ahaa inayna dilaan maxay halgantaal noogu wada dhufan waayeen si aan hal mar u wada shihiidno mise waxay doonayaan inay sida noo ihaanaystaan qiisada gaboodfalkoodana ay noqoto mid ay jiilasha dambe wariyaan askarta yuhuuddu waxay haweenka muslimaadka ay ka dhigteen kuwa ay ku shishbartaan tani waa qisada gabar ilmo adeer la-ah israa oo ay ciidamada yuhuuddu ku amreen inay marto waddo ay aamin ku sheegeen oo ay u tilmaameen markii ay qaaday dhabbihii loo tilmaamay iyadoo wadata wiil ay dhashay waxay ciidamada yuhuuddu la dhaceen shan xabadood halkaas ayayna ku dhacday iyadoo shahiid ah tani waa jaanib ka mid ah qisaska murugada iyo caloolxumada xambaarsan ee ay wajahayaan haweenka dhoorsoon ee khaza allah waxaan u weydiinaynaa inuu dhibaatada ka dulqaado ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى والتقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله